dhowaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa ku dhawaaqay owlaha nadaafada deegaanka kaasi oo ka dhacaya guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir iyadoo la filinaya amaradaasi ayaa maamulka iyo bulshada degmada wadajir waxaay gudaha degmadaasi ka sameeyeen olo nadaafadeed oo waaxda degmada wadajir haddaba qaar ka mid ah bulshada wadajir ayaa goobta ka hadlay cabdiraxmaan waa mahadsan yahay sow noogu shaqeeye waa si sharaf leh nadaafadda dalka waxaa waaye bilicdiisa waa nadaafadda hadda usan nadaafalayn dalku bilic ma leh bilicda in laga shaqeeya saasaa loo rabaa waana mahadsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu suuqan waxaa kamid ahay suuqan kamid ahay aad ayaan u mahadan yahay aadkii waa suuqa nadiifiyeen aad aan dhehe nadaafadda waxay kama tahay isu imaan kama tahay waxaan umasan yahay gudoomiyaha degmada abdiraxmaan xacal waan umasan yahay dhalinyarku aad umasan yihiin degmada waxay u baahan tahay nadaafad ay u baahan tahay haddaan ganacsi ka midanahay aad ayaan ugu shaqeeyaynaa nafta xoogayna iyo maalkayna habartayna aabees iska shaqeeyaynaa annaga insha allah ka shaqeeynaa nafta maalkayna iyo xoogayna ugu shaqeeynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allah subxaana watacaala oo maanta noo suuro geliya inaan annagoo midaysan isugu nimaado oo loola ballaaran oo nadaafadeed ee looga shaqaynaayo dhammaan waaxaha ay leedahay degmada wadajir annagoo gacan ka helayna gobolka banaadir allahaas ina waafajiye ee noo suuro geliya inaan shaqadaas adag qabannaa u mahad celinaynaa alla subxaana wa tacaala cabdiraxmaan cali gudoomiyaha degmada wadajir ayaa bulshada uu gudoomiyaha u yahay ee wadajir ugu baaqay inay ku dadaalaan nadaafadda degmada iyo tan gobolkaba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan maamulka gaar ahaan ururka haweenka iyo ururka dhallinyarada oo mar kasta iyo maantaba door adag ka qaatay sida loo heli lahaa bilic magaalo cagaaran waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo in aan u hoggaansannay awaamiirta duqa magaalada oo ahayd waa in la helaa magaalo cagaaran oo nadiif ah annagoo awaamiirtaas qaadanayno waxaan isugu nimid shir waxaan iskula dardaarannay inaan dhiigga cusub oo duqa magaalada nagu soo biiriyey aan qayb ka ahaanno inaan laba jabbaarno dhammaan shaqooyinka laga rabo maamulka degmada gaar ahaan nadaafadda waxaan rabaa marka inaan baaq u diro bulshada deggan heer wada jir bulshooy waa inaan ka wada qayb qaadannaa nadaafadda cid kastaba ay ka qaadataa qaybta ay ku leedahay annadaafatu nisfuuliimaan nadaafaddu waa iimaanka barkiis sidaas laalligeed waxaan rabnaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba baaq u dirna bulshada heer wada jir cid kastaba inay gurigeeda horteeda iyadu nadiifiso